بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي لباد kitaabka alriyaad albadiica fii usuuli اddiini wa bacdi furuuci اshareeca calaa madhab اlimaami الshaafici radia allaahu canhu wayejibu waxaa ku waajiba calayhi calaa kulli shaksin qof kasta dushiisa waxaa ku waajiba aydan noqoshee mar labaad waxaa ku waajiba shaksi kasta mukalaf kasta an yacrifa inuu aqoonsado oo uu barto caqaa'id aliimaani iimaanka caqaa'idiisa iimaanka caqaa'idiisa iyo caqiidooyinkiisa inuu yaqaan ayaa ku waajiba waxyaalaha la rabo qalbiga in laga rumeeyo taa weeyaan loogama jeedo hadda sifaadka iyo tilmaamaha soo socda oo la xafido keliya ee waxaa looga jeedaa ictiqaad jaasim ah ee go-an inuu qofku caqiideeyo waxa weeyaan maca daliil daliilkii maciis ee cibaaraadkii in lagu hadlo qofkii la xafidsiiyo ku hadlo ku hadlo oo iyada dusha ka akrinayo isagoo aan macnihii garanayn taa loogama jeedo wahiya caqaa'idkaasi asifaatu waa sifaadka alwaajibatu waajibtay lilaahi ilaahay tacaalaa sareeye sifaadka iyo tilmaamaha weeyaan ilaahay u waajibtay oo ilaahay ku tilmaaman yahay taa inuu qofku bartaa la rabaa iyo walmustaxiilatu midda mustaxiilka ka ah calayhi cala allahi tacaala ilaahay waxyaalaha mustaxiilka waxa weeyaan waxyaalaha uusan ku tilmaamin ilaahay uusan ku sifoobin uusan shaqada ku lahayn marna uusan ku tilmaanaan taasna waa inuu barto iyo waljaa-isatu midda jaa-isada ee u bannaan fii xaqihi tacaalaa ilaahay xaqiisa fii xaqihi ilaahay xaqiisa oo jaa-iska u ahoo hadduu rabana ilaahay samaynayo haddii kalena ilaahay iska daynayo ilaahay bay jaa-isu ta inuu roob keeno hadduu rab waa keenaya hadduu rabana ma keenayo sidaasoo kale waxyaalaha jaa-iska u ah taas baa laga hadlayaa saddexdaa arrimood weeye mid waxaa la yidhaahdaa sifaadka ilaahay u sugnaaday ee u waajibay midda labaadna waa sifaadka taa kasoo horjeedo ilaahay mustaxiilka ka ah ousan marna ku tilmaanaan ama ku sifoobin midna waa aljaa-isatu fii xaqihi alle xaqiisa tan jaa-iska u ah ee u bannaan la imaatinkeeda iyo la imaatin la-aanteeda taas baa looga jeedaa wa sifaatu sifaatka alwaajibatu waajibtay lirusul iyo wa sifaatu sifaat inuu bartaa waajib ku ah qofka dushiisa sifaadka alwaajibatu u waajibtay lirusuli rususha calayhim dushooda ha ahaato rususha asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye tilmaamaha rusushu leeyihiin ee u waajibay u waajibtay rususha qofkii waa inuu barto iyo walmustaxiilatu midda mustaxiilada ka ah calayhim rususha dushooda oo aysan rusushu ku tilmaanaanin ama aysan ku sifoobin iyo waljaa-isatu midda u bannaan ama jaa-iska u ah fii xaqihim rususha xaqooda jaa-iska u ahoo u bannaan rususha taasna waa inuu barto iyana waa sidaasoo kale weeyaan marka waajibka waxaa looga jeedaa waxa aqbalaya hubuudka iyo sugnaanshaha waaye mustaxiilkuna waxa weeyaan waa waxa aqbalaya in la waayo jaa-iskuna waxa weeyaan waxa hubuut iyo intifaac sugnaan iyo sugnaan la-aan labadaba aqbalaya taas weeyaan oo marna la helayo oo hubuut baa dhacaya marna la waayayo intifaac baa dhacaya marka waxaa lagu bilaabayaa qeybta hore tilmaamaha ilaahay ilaahiyaad baa la yidhaahdaa aqsaamtan iyo noocyadan waa midda u sareysa uguna sharafta badan wey fayajibu waxaa u waajiba waxaa u waajibay lilaahi ilaahay tacaalaa sareeye alwujuudu wujuud jirid alwujuudu ilaahay waxaa u waajibay alwujuudu wujuudku waa maxay waa jiritaan ilaahay waa jiraa waa wujuud daati ah wujuud daatiga maxaa looga jeedaa jiritaan aan marna aqbalayn waayid ayaa la yihahda innaga hadda wujuud waa joognaa laakiin jiritaan joogta a ma aha waa jiritaan aan sii jirayn weligeed amaa jiritaanka ilaahay alwujuud wujuudka daatiga oo ilaahay u sugnaaday waa wujuud daatiya weeyaan marna ma aqbalayo cadam iyo waayid laa azalan walaa abadan weligeed marnaba ma aqbalayo waayid ilaahay weligu waa jiraa waa jiray waana jiri jiri doonaa ayb waa tilmaan taas sifo u waajibtay weeye alwujuud baa la yidhaahdaa waxaa kaloo ilaahay u waajibay walqidamu horeyn ilaahay inuu qidam weligi jiray taas iyana ilaahay bay u waajibto waa sifo kale weeyaan oo qidamka waxaa looga jeedaa jiritaankiisa ilaahay meel ay ka soo bilaabatay ma jidho maalan khalqigan oo dhan ama adiga ama qof kastaaba xillibuu adduunka kusoo biiray waxaa leeyahay qofkaani wuxuu dhashay labadii kun labadii kun iyo intaas waxa weeye kun iyo sagaal boqol iyo intaas kun sano ka hor waxaas waxa weye xilli buu yimid wujuudkiisa marka ilaahay wuxuu leeyahay qidam iyo horeyn awaliyadaas ilaahay uu leeyahay ee jiritaanka ilaahay weligi uu jiray waxa weeyaan mid horreysay weeye meel kama soo bilaaban waxaa kaloo ilaahay u waajibay walbaqaa-u baaqi ahaansho ilaahay uu baaqi ahaanayo oo sii jiridda ilaahay weligii sii jiro meel ay ku dhammaanayso ma jidho weligii ilaahay waa jiraya walawalu waalaakhiru waalaahiru wlbain wahuwa bikuli shayin caliim wa mukhaalafatuhu baa ilaahay u waajibtay yajibu lilaahi tacaala alle waxaa u waajibay alwujuudu iyo walqidamu iyo walbaqaau iyo waa isku wada cadfan yihiin wa mukhaalafatuhu ilaahay khilaafsanaantiisa tacaalaa sareeye lijamiici khalqihi khalqigiisa dhammaantood ilaahay inuu khilaafsan yahay oo ka duwan yahay mukhaalafatuhu tacaalaa ilaahay khilaafsanaantiisa lijamiici khalqihi khalqigiisa wadar ahaantood dhammaantood taa macnaheedu waxa weeyaan cid ilaahay u dhigmo ama u beegtoonaata ama ilaahay shabaho ma jidho ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisu meelna kama shabahaan makhluuqa tilmaamahooda iyo sifaadkooda iyo daatooyinkooda taas baa looga jeedaa ayib waxaa kaloo ilaahay u waajibay wa qiyaamuhu ilaahay uqumidiisa tacaalaa sareeye binafsihi nafsadiisa binafsihi waxa weeyaan deeqtoonidiisa ilaahay iyo uqumidiisa binafsihi nafsadiisa ee cid kale ilaahay uusan u baahnayn subxaana wa tacaala cid kale ilaahay uma baahan una baahan maayo waa qiyaamuhu tacaalaa ilaahay uqumidiisa binafsihi waxa weeye deeqtoonidiisa iyo hodantinimadiisa waxa weeyaan binafsihi bisababi daatihi laa bisababi gayrihi cid kale sababkeed iyo arrinteed ilaahay subxaanahu wa tacaala uma baahna una umana umana baahanayo taas marka waa lagu fasirayaa wa macnaahu kaa macnihiisu waxa weeyaan qiyaamuhu tacaala binafsihi marka lagu leeyahay annahu ilaahay tacaalaa sareeye laa yaftaqiru ilaahay uma baahanayo laa yaftaqiru ilaahay uma baahan ilaa daatin daato daatadaasoo yaquumu bihaa ou iyada ku qumo taa ilaahay uma baahan daato kale walaa ilaa muujidin mid ahaysiiyana uma baahan mid ahaysiiya kaasoo yuujiduhu ilaahay ahaysiiya mid isaga wax la qabtaa ama gacan siiya ama ahaysiiya ilaahay uma baahan bale huwa ilaahay tacaalaa sareeye almuujidu isagaa ah kan ahaysiiya lil ashyaa'i ashyaada kullihaa dhammaanteed ilaahay isagaa ashyaadoo dhan ba ahaysiiye ashyaadoo dhanba ilaahay isagaa ahaysiiye subxaanahu wa tacaala isagaa abuuray marka waxa weeyaan waa qiyaamuhu tacaalaa binafsihi taas macnaheedu waa middan weeyaan daato ilaahay uma baahan yaquumu biha walaa ilaa muujidin mid muujid ah oo wax ahaysiiyo oo yuujiduhu ahaysiiya taasna ilaahay uma baahna uma baahan ee isagaaba ilaahay ashyaadoo dhan isagaa ilaahay ahaysiiya cidou uga baahan yahay ma jiro khalqiisa ka mid a inay waxaa u qabtaan ama waxaa u haysiiyaan iyo wixii la mida wayajibu lahu ilaahay waxaa kaloo u waajibay tacaalaa sareeye alwaxdaaniyatu waxdaaniya waaxidnimo midnimo wey waxdaaniya wa macnaaha tan macnaheedu waxaa weeye annahu ilaahay tacaalaa laa haaniya ilaahay uma ahaan mid haaniya mid labaad lahu ilaahay mid ku labeeya fii daatihi daatadiisa mid la wadaagsada oo laba kula ah walaa fii sifaatihi iyo sifaatkiisa walaa fii afcaalihi iyo afcaashiisa intaas midna ilaahay haani uguma ahan waxa weeyaan waa waaxid fii daatihi buu ilaahay waaxid yahay wa sifaatihi wa afcaalihi ee mid macnaha haani kula ah daatadiisa ma jiro wey ayib walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi oo tilmaamaha ilaahay cid la wadaagsato tilmaamahaasoo kale leh ma jidho afcaashiisoo kale ilaahay uu sameynaya cid samayn ka dhahaya ma jidho marka waxa weeyaan ilaahay daatadiisu ilaahay waa waaxid waxdaaniya u sugnaata daato murakabaayo waxyaalo laiskaga geegeeyey ma aha sifaadkiisu sifaad hal mida iyagoo ah tacadudaya sida laba qudro iyo laba iraado iyo saasoo kale ah ma aha waaye sidaas weeyaan sifaadkii waa kaas afcaashii sidoo kale fa haadihi midaan hadda lasoo sheegay sittu sifaatin sifaad iyo tilmaamo lixa weeyaan alwujuudu kasoo bilow kow walqidamu labo wاlbaqaau saddex wamukhaalafatuhu tacaala lijamiici khalqihi afar wa qiyaamuhu tacaala binafsihi shan walwaxdaaniyatu lix lixdaas waa lix tilmaamood aluulaa midda ugu horeysa oo minhaa sitadan iyo lixdan ka mida tusamaa waxaa lagu magacaabaa sifatan nafsiyatan sifo oo nafsiye ah alwujuud waa jiritaan soo maaha iyadaa ugu horeysay midda ugu horeysaaye waxa weeyaan waa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa sifa oo nafsiyatan sifo nafsiya baa la yihahdaa bimacnaa nafsiya waa maxay thubuutiya sifadaas waa calaa nafsi daat wasfigaas wujuudkaas daatadii unbau tusayaa macno kaleoo ka dheeraada maaha waa sifa nafsiya la yidhaahda wahiya middaa u horeysana alwujuudu jiritaanka weeyaan wujuudka ilaahay wujuudkiisa weeyaan lixdii taas ka reeb maxaa haray shan waalkhamsatu shanta allatii shantaasoo bacdahaa sifadaas wujuudka gadaalkeeda ahaaday wujuudku wuxuu ahaa sifata nafsiya taas shanta ka dambaysa yuqaalu lahaa waxaa la yidhaahdaa sifaatun salbiyatun waxaa la yidhaahdaa sifaad iyo tilmaamo oo salbiyatun salbi loo nisbeeyey salbigu waa maxay waa nafyi diidid baa loo nisbeeyey mid kasta oo shantan ka mid a waxay diidaysaa oo anfinaysaa naqsi oo dhan bay ilaahay ka salbinaysaa oo macnaha u diidaysaa marka sifaadka salbiyadaa ee naqsiga macnaha salbinaya nafyinaya intaan kuma koobna naqaa-istu waa wax tiro badan oo aan dhammaad lahayn laakiin shantan baa usuushii ah asaladii shantan baa ah haddaba u fiirso seebay salbiye loogu magacaabo sifaad oo salbiye ah mid kasta macno nafyigaa lagu fasirayaa u fiirso tii u horeysay qiyaamuhu tacaala hadda markii la yidhi maxaa lagu fasiray macnihiisu waa maxay macnaha anahu tacaalaa laa yaftaqiru baa la yidhi laa baa la keena waa sifa salbiya laa yaftaqiru ilaa daatin yaquumu bihaa laadaasaa la keena ayib midda ku xigta fiiri waxdaaniyada oo kale maxaa la keenay macnaaha anahu tacaalaa laa faaniya lahu ya faani uma ahaan mid la beeya uma ahaan waxaa la keenayaa sifaadkan salbiga ah nafyigaasaa la keenaya markaas waxaa la yidhaahdaa yuqaalu lahaa waxaa loogu qowlaayo oo la yidhaahdaa sifaatun sifaadkaasoo salbiyatun salbiye ah wayajibu lahu ilaahay waxaa kaloo u waajibay tacaalaa sareeye ayda noqosha mar kale aadaya ido aydan lagu noqoy wey sabcu sifaatin toddoba sifo oo kale oo yuqaalu lahaa iyana la yidhaahdo sifaat اlmacaani ayaa la yidhaahdaa almacaani sifaat اlmacaani almacnawiya iyo walmacaani baa kala jira waa toddoba iyo toddobo midda hadda uu kuu sheegaya kitaabkan waxaa la yidhaahdaa sifaat اlmacaani ayaa la yidhahdaa wahiya sifaatkaa toddobadaayo sifaat lmacaaniga alqudratu waa qudrada ilaahay qudraa u ahaatay awood weeyaan awoodaasu ciduu rabo ilaahay ku dilayaa ciduu rabo ku noolaynayaa koonku ilaahay ku maamulayaa waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa alqudra ayib waliiraadatu iraada weeye waa qudrada kow iraada doonid weeyaan doonid ilaahay wixii uu doono buu ahaysiinaya waaye waa labo iraadaa la yidhaahdaa waalcilmu ba weeyaan tan saddexaad waa cilmiga almuxiidu koobaabay bijamiici almacluumaati macluumaadka dhammaantood cilmiga ixaadeeyey ee koobay taasna sifadaa ilaahay baa iskale cilmiga ilaahay qad xaada bikulli shayin cilmaa cilmigaas kaa weeya wallahu wallahu bikulli shayin caliim waay bikulli shayin muxiid markaa cilmigaasna sifo kale weeyaanoo sifaadkaas macaaniga ah ee toddobadaa ka mid a waaya bijamiici almacluumaat boo ilaah cilmigiisa kooba walxayaatu xayaatadii weeyaan waa xayaato waa noloshii weeyaan taasna waa sifo kale oo sifaatulmacaani ka mid ah ilaahay xayaata u ahaatay waaye allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum alxayu ilaahay wey waasamcu baa u ahaaday ilaahay waa maqalkii wey iyo walbasaru araggii wey waa tilmaamaha ilaahay leeyahy markaas waxaa kaloo u ahaaday walkalaamu alkhaali can alxuruufi walaswaat midda hore tilmaamahan haddii tilmaamo la magaca makhluuqu leeyahay magaca unbaa ka dhaxeeye sida kale meelna iskama shabahaan maalan alxayaat haddii la yihahdo nolol oo la yidhaahdo dee khalqigeena xayaata u ahaato waa nool nahay ama khalqi waa nool yihiin magac ahaanta weeyaane sida kale wax isku dhow iyo wax isku shaqaa midna maaha ama wax isshabaha ma ah waay wاlkalaamu baa ilaahay u ahaaday hadal alkhaali ka maran can اlxuruufi xuruuf iyo wاlaswaati codadyaal iyo wagayrihaa keyrkeed binu aadamka iyo khalqiga hadaladiisu xuruuftii iyo codad iyo alxaan iyo sifaat kaloo hadal la maday ama mid la gaabiyey ama mid qunno loo yeelay mid idqaam loo yeelay iyo wixii la mid a baa soo galo mimaa kii ku bayaansan yuujadu la helo fii kalaami alxawaadifi xawaadida iyo khalqiga hadalladooda lagu yaqaan ama laga dhexelo waxaas waayahay hadalka ka maran hadallada noocaas kan rabbi waa ka maran yahay macnaha weeyaan oo khalqiga hadalkiisa iyo ilaahay hadalkiisu isma shabahaan marka kalaamka ilaahay oo sifadaa qadiimadaa ah kalaamkaas ilaahay baa iskale marka masalatlkalaam waa masalo hadal badan oo culimmada islaamka in badan ka soo hadleen oo a-imadii muslimiinta xataa qole dhan lagu itixaamay oo lagu dhibaateeyey oo qaarkood maalan la yiri waxaad ku dhawaaqdaan qur-aanku inuu makhluuq yahay sheega la yiri oo maalan sidaa lagu jirdilay ama lagu dhibaateeyey ilaa a-imada mid ka mid ah uu yiri markii inta lasoo qabtay la yiri sheeg waxa kalaamka ilaahay furqaan iyo towraad iyo injiil iyo waxa ay yihiin ayuu wuxuu yidhi zabuur iyo towraad iyo injiil iyo furqaan afartaas waa makhluuq afartaas isagoo ishaarayo afartiisa farood buu ishaara isagu wuxuu ujeedaa wuxuu kuwaan jir dilayo dhibaataynayo rabaa inuu ka fakado xikmadda iyo maskaxda ilaahay culimmada muslimiinta uu siiyey inta uu afartii soo tiriya af ahaan buu ishaar ahaan farihii wuxuu ku yidhi afartaasi waa makhluuq markaasi waxay moodeen say rabeen inuu u qiray oo iska sii daayeen markaas masaladani waa masaladee iyada duruus badan lagu bixiyo oo hadal badan aimada islaamkuna salafan wa khalafan ay ka hadleen markii aada soo dhaadhacdid kalaamka ilaahay hadalka ilaahay qur-aanka kariimkaah waa kalaam ullah ilaahay hadalkiisa wey almunazal la soo dejiyey min rabbi alcaalamiin xag rabbi baa laga keena kalaamkaas sida kugu aslamsan oo saxda ah oo ugu nabadgelyada badan waxaad leedahay kalaamkaasi qur-aanka kariimka alqur'aan lkariim kalaam ullahi wey waay maxfuudun fii suduurina laabaha yaga waa mid lagu xafidsan yahay oo lagu xafido maqru'un bialsinatina carabadayada mid lagu akriyo wey oona akriyeyn ya maktuubun wa musadar waxaa lagu sadareeyay lagu qoray filmasaaxif qur-aanka masaaxifta ku qoraya kalaamka ilaahay wey waaye marka kalaamkaas qur-aanka kariimka waa kalaam ullahi kalaamka ilaahay wey waaye wayastaxiilu calayhi markaa kalaamkaasi kalaamullaahi weeye hayru makhluuq makhluuq ma ah kalaamka ilaahay hadalka ilaahay weeye makhluuq ma ah innaga iyo waxaan samayno baa makhluuq ah wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idinka idin abuuray iyo waxaad samaynaysaan ama camal falaysaan laakiin kalaamkaani waa kalaamka ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khaaliqi wey ilaahay isaga wax kasa abuuray markaas allaha qadiimkaas sifadiisi wey kalaamkiisuna waa qadiimkaas weeyaan wax makhluuqa maaha marka ibnulxajar alhaytami iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo aimo kaloo badan ayaa si bayaana masalada uga hadlay kutubtooda ku faahfaahiyey sida imaamu nawowi isagana ee sharxa saxiixu muslimka ee sidoo kale masalada wuu ka hadlay aimo kaloo tiro badan oo madaahibta ah ayaa ka hadlay iyaguna wayastaxiilu calayhi waxaa ka mustaxiil ah ilaahay mustaxiil maxaa looga jeedaa waxaa marna ilaahay ku sifoobin oo aan tilmaan u noqonayn tacaalaa sareeya alcadam waayid tilmaamahani waa tilmaamaha kasoo horjeeda kuwaan soo marnay ilaahay awal tilmaanta u horreysay aan soo sheegnay maxay ahayd kitaabku noo sheegay alwujuud jiritaan jiritaan maxaa kasoo horjeeda jiritaan la-aan waa alcadam ah marka ilaahay maxaa ka mustaxiila alcadam weyto iyo waayid jiritaan la-aan wey waxaa kaloo ka mustaxiil ah walxuduud markii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa alqidam baa ku xigtay qidamkaasi horeyn bay ahayd wixii aan horeyn maxaa kasoo horjeeda xuduudoo gadaal ka yimid alxuduud ilaahay waa ka mustaxiil waxaa kaloo ka mustaxiila walfanaa-u tegid tegiddaasi maxay kasoo horjeedaa albaqaa ilaahay baaqi weeye baaqi noqoshaa ilaahay u sugnaatay tan kasoo horjeeda alfanaa-u dhammaansho iyo baaqi noqosho la-aan waa ka mustaxiil waxaa kaloo ka mustaxiila wa mumaahalatuhu ilaahay umihloobidiisa iyo uboogtoonaantiisa tacaalaa sareeye lishayin shay oo min khalqihi khalqigiisa ka mid a inuu mumaahalo ya ay wadaagaan uu kala mid noqdo ilaa qiyaamuhu tacaala binafsihi ba ahayd ma ogtahay taasna ilaahay waa ka mustaxiil mumaahalada iyadaa waxaa kaloo ka mustaxiila waftiqaaruhu ubaahashadiisa ilaa daatin daato intii kaa u baahdo ow amase muujidin mid ahaysiyo u baahdo waay ilaa waxa weeyaan waa isagaa daatadiisa ilaahay qiyaamuhu tacaala binafsi weeyaan tii horena wuxuu kasoo horjeeday mukhaalafatu tacaala lilxawaadis mukhaalafada maxaa kasoo horjeeda mumaahalo waa ka mustaxiil mumaahalada iftiqaar iyo baahasho ilaa daatin u baahdo ow amase muujidin oo u baahdo waa ka mustaxiil wa allaa yakuuna inuusan ahaan baa ka mustaxiila waaxidan mid inuusan u ahaan fii daatihi daatadiisa ow sifaatihi sifaatkiisa ow afcaalihi ama afcaashiisa taasna waa ka mustaxiil ilaahay inuusan ahaanin mid waaxid u ah daatadiisa ama sifaatkiisa ama afcaashiisa waa ka mustaxiila ilaahay waaxid buu u yahay fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi waay wayastaxiilu calayhi waxaa kaloo ilaahay ka mustaxiila tacaala sareeya alcajzu cajzi baa ka mustaxiila waa cajzid maxaa awal sifaatkii macaaniga ka mid ahaa alqudra awood soomahay cagsigeed awood dara waa maxay waa cajzi cajzi waa ka mustaxiil wa wujuudu shay-in shay helidiis baa mustaxiil ka ah shaygaasoo min alcaalami caalamka ka mid ah shay caalamka ka mida in la helo bikayri iraadatihi tacaalaa ilaahay iraadadiisa keyrkeed isagoo aan iraadeyn oo aan dooneyn in shay yimaadoo la helo waa ka mustaxiil aliraada ilaahay u waajibtay ya facaalu limaa yuriid ya idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun waka iraadadaas markaa la-aanteed wax imaan kara ma jiraan waljahlu baa ka mustaxiila ilaahay jahli bishayin uu ka jaahil noqdo oo min almacluumaati macluumaadka ka mid a jahli waa laba nooc jahli basiid ah oo waa maxay inaan shayga laba aqoon waa ka mustaxiil ama jahli murakab ah waa maxay shayga qofku waxaa loo haystaa ama loo yaqaan siduu ahaa si aan hayn shay haddii loo yaqaan ama qof cid loo haysto siduu ahaa si aan ahayn waa jahli murakaba mana taqaanid si khaldanna waaba u haysataaba jahliga basiidkaana waxa weeyaan shayga qofku maba yaqaanba waaye taasina waa agtaa walmowtu baa ilaahay ka mustaxiila mowt waa dhimasho waa dad lxayaat maxaa walu waajibay alxayaatu soo mahay nolol almowt waa dhimasho mowt waa ka mustaxiil ilaah laa yamuut watawakal cala alxayi aladii laa yamuut allahaa tala saaro ilaahay laa yamuutu wey ma dhimanayo ma dhinto almowt waa ka mustaxiil wasamamu ilaahay soo ma ma lahayn samci iyo maqal asamam maqal la-aan weeye waa ka mustaxiil ilaahay basar iyo arag buu lahaaye walcama arag la-aan baa ka mustaxiila walba kamu hadal la-aan baa ka mustaxiila kalaan baa ilaahay lahaa soo ma taan hadal la-aanta waa ka mustaxiil ow amase wujuudu xarfin xaraf helidiis ow sawtin sawd helidiis fii kalaamihi ilaahay hadalkiisa alqadiimi horeeyey waaye waxay yihi ibnu xajar casqalaanigu masalatlkalaam dad badan baa dhex bukuurtoo dhex dabaashay oo zallo iyo simbiriraxo iyo dhibaata kaga dhacda marka waxa weeyaan intii layska hufi karo ama layska ilaalin karo ama sida saxiixeedahay sawaabka lagu taagnaan karo waa lagu taagnaanaya waxaa layska ilaalinayaa in maaragtay simbiriraxo iyo waxaa la dhex galo sida qolooyinkii jahmiyada iyo muctasilada iyo ay u dhex galeen wayajuusu waxaa bannaan hadda maxaan soo qaadan tilmaamihii ilaahay u sugnaaday tilmaamaha ilaahay waa badan yihiin waxyaalaha ka mustaxiilka ah shaygii jaa-iskaabaa hadda la gelayaa toddobadan sifo oo kaleo iyaga macnawiyada ah maalan alqudra markii lagu dhaho ilaahay waa qaadir waaye iraada haddii lagu dhaho ilaahay waa muriid waaye waa samiic waa basiir saasoo kale waa mutakalim tilmaamahaasi ka soo baxaya wayajuusu waxaa bannaan fii xaqihi ilaahay xaqiisa caza wajalla ficilu kulli mumkinin shay kasta oo mumkinoo suurtagala falidiis iyo samayntiis iyo wa tarkuhu tarku kulli mumkini weeye shay kasta oo mumkina ka tegidiis hebel waayahay in awlaad la siiyo inaan la siin raxmadii roob inaan la keeno inaan la keenin shay kasta oo mumkin ah oo suurtagalas ahaysiintiis iyo samayntiis iyo shay kasta oo mumkina ka tegiddiisa iska dayntiis ilaahay bay taas jaa-isuta tu doono samaynaya waaya qofkan in la abuuro inaan la abuurin risqigan yaa in la siiyo inaan la siin waaya marka ilaahayna xaggiisa dee marna laga suuraysan mayo ama kamaba yimaado wax dulmiya ilaahay xaggiisa kama imaanaya sidaa uu sameeya cadaaladii ah marka ilaahay waxa weeye xakiimun fii afcaalihi caadilun fii aqdiyati wayajibu lahu waxaa kaloo ilaahay u waajibay tacaalaa sareeye ijmaalan si duuduub ah tilmaan guud oo muhiima lagu siinayaa si ijmaal oo warkii kooban oo murtile oo duuduuban haddii lagu siiyo ilaahay waxa uu waajibay kullu kamaalin kamaal iyo wanaag iyo dhammaystir dhammaantii kaasoo yaliiqu u laaia u laa'iq ah bidaatihi ilaahay daatadiisa alcaliyati ee caliyada ay saraysa kullu kamaal kamaal dhammaantii oo laa'iq u ah u cunanta ilaahay daatadiisa wax kasoo wanaagsan baa ilaahay ku sifaysan yahi taa ku dheg wayastaxiilu caleyhi waxaana ilaahay ka mustaxiila dushiisa jamiicu naqaa'isi naqaa'is nuqsaanyaal dhammaantood ilaahay taas waa ka hufan yahay waa ka mustaxiil wanaag oo dhan buu ku sifoobay nuqsaan oo dhanna waa ka hufan yahay waddaliilu kanu daliilka calaa daalika kaas kullihi dhammaanti kaasoo dhan kan u daliilka ah wujuudu haada alcaalami caalamkan helidiisa iyo joogiddiisa way caalamkan ballaaran koonkan dhan jiridda uu jiro baaba u daliila arrimaha lasoo sheegay oo dhan tilmaamaha ilaahay inuu leeyahay kuwaas mustaxiil ka yihiin tan jaa-is u tahay waxaasoo dhan daliilka wada shamlinaya waxa weeyaan saddex iyo toban sifoo lasoo sheegay toddoba meelah iyo shan meelah waa imisa shan iyo toddoba haa soo ma jeedin sifadii wujuudka saddex iyo tobankaa sifo iyo saddex iyo tobanka mustaxiilka ah iyo middan jaa-iskaado waxa weeyaan ficlulmumkinaadka ah kan u daliilkaa kullihi wujuudu hadal caalam wey caalamkan isaga ah helidiisa iyo joogiddiisa la helay calaa haada shakli qaabkan albadiici ee xeesha dheer qaabkan cajaa'ibka ilahay koonkan u sameeyey baan mid kasta daliil u ah ilaahay qudrau leeyahy maxaa u daliila koonkan baa u daliila haddaan ilaahay qudro lahayn ma cirkaan intaa baaxadiisu leeg tahay iyo dhulkan iyo webiyaashan iyo waxaanaa jiri lahaa ma jireen waaye ilaahay iraadaya doonid buu leeyahy ilaahay cilmi buu leeyahy hadduusan cilmi hadduusan jirin mayaa waxaan la heli lahaa maya iraada haddaysan jirin mayaa la heli lahaa maya wax mid kasta markaad soo qabatid wa kaas ilaahay waa jiraa hadduusan jireen koonkan maba jireenba allaha jiraa abuuray ya waa kaa markaas waa caalamkan la helay calaa haada shakli sambalkan iyo muuqaalkan iyo qaabkan albadiici waxa weeyaan shakligu waa hay-adan iyo qaabkan albadiici ee cajiibka ay xeesha dheer markaas dee waxaa la yidhi wafii kulli shayin lahu aayatun shay kastaa aayad baa ugu ahaatay ilaahay tadullu calaa anahu lwaxidu ilaahay inuu mid yahay kutusinaysa ilaahay inuu mid yahay cirka markaa fiirsi dhulka markaa fiirsi xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda markaa fiirsi adigu markaa isfiirsi ilaahay inuu mid yahay baa kuusoo baxsa shay kasta waxdaaniyada ilahay baa ka daliil kugu noqonaya marka intaa maxaa noogu dhammaaday waxaa noogu dhammaaday intii ama arrimihii la xiriiray xagga ilaahiyaadka tilmaamaha ilaahay leeyahay iyo kuwa ka mustaxiilka ah iyo jaa-iskii darsigeenuna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab